hadda waxaa weeye anigu bakool baan joogaa degmar waajid inta waajid iyo ilaa burdhaxun leh garas weyne mooregaabe xoogdur aato yeeg ceel barde rabdhuur intaa waa isku furanta waa garta intii dhinacan baa xoogay caqabada naga haysataa xaggan luuq iyo xaggan wadadan baydhabo wadada baydhabo iyo wadadan luuq weli socod fiican oo jira sidii degol ololihii loo galay kadib ma hayno wax hadda col ahoo weyn oo ku xiran oo wadada xili karana ma jiro bal maadaama goof gaduud la joog waajidna aan joogno lixdan kilomitr noo dhaxayso lixdankaa kilomitr col weyn oo hadda aan sleenahay waxbuu xili karaa ma jiro bal ee ganacsatadii baan ku dhiisnayn oo dee nin shufto ah oo qori hayso meel taagan nin safara waa ka adagya waa garta waa garta marka ganacsatadii ayaan ku dhiisanayn inay ku dhiisatana waan rajaynaha insha allah maalmaha soo socda waaye waxaad ii sheegtaa marka hore deegaanada aad isku furteen bal sida aada ugu guulaysteen aad isku furtaan wallaahi deegaamada sidaan isugu furay waxaa weeye kolley joole annagu xaduudaan kasoo bilowna socodkii maaris afarteedii maxaan ku dhahay two thousand toban iyo afarta meelaha aan waajid iyo xudur baan ku kala nimid kadib howlgallo ciidamadii iyo maxaan ku dhahay ciidamada walaalada isgarabsan aan ku qaadnay ayaanu isku furnay oo baytuulo baytuulo baygeed bayceel meel kastoo biyala waa gaarnay waxaa marka jira dhibaato badan baa jirta oo waxay tahay dhibaatadaas de muddo toddoba sana abay dee nimanku dee haysteen dhulka dadka shacabkaabay duleeyeen miday gowracaan iyo miday dhacaan iyo miday midida madaxa oogu soofeeyaan bay ka dhigeen dadku marka weli argagixibuu kasoo laaban layahay kullama harbaan sida hore ahayn oo dad ku dhiisaday waxa waaye waxaan samaynay waxa la yidhaha gulf oo gees to gees ilaa sigla iyo ceel xale iyo inta udhaxaysa xuduudda luug intaasaan ku samaynay kadib wuxuu wax dee meel kale ka yimid maa waa dad shacabkii ka dhashay wey xun oo haddana maxaan ku idhahdaa ekaan karaa wey meeshaad hadda martay afar iyo shantii aad ka tagtay unbaa haddana kusoo yarlaabanay sidaasaan isugu furnay wax nafloo hadda nolol lahoo joogoo fiicanna ma jiro ummaddu hadda way ka soo jeesatay horta arrinaan ku bilowna annaga ee saasay ahayd awalba waxay ahayd macnaha annagu ama qorshaha dawladda ee charter ku yaalla waxay ahayd in shacabka wuxuu la kaashanayo ciidamadu dhiigooda hurayaan naftooda hurayaan inay wado kasta ceel tagta ama tuulo tagta la maro la gaaro waana kaga dhabayno waa gaadi waa gar bakool hadda meel ay uga hareen oo saldhig weyn ku leeyihiin ma jirta bakool siyeglow baa ugu shishaysa oo xagga isti ah waajid baana usoo dambaysa xaggana yeedaa u jirta meel hadda saldhig weyn oo shabaab uu leeyahay oo degan yahay oo ay dafadhe ma jiro marka taasoo kale bal sababtaa uga hirgeli weyday gobolka baay iyadana wax yar ii sharax wallaahi waxaad moodaa gobolka baay dhul badan oo ballaaran oo weyn waaye wadooyin dhaadheer leh hadda example meesha la yidhaha diisoor iyo baydhabo boqol iyo labaatan kilomitr bay isu jiraan waa uun ayaga in la weydiiyo ku qurux badnaan laha laakiin waxaa weeye waa dhul kaymaley ah buuraley ah badan buurahaa iyo kaymahaasay nimanku kubanayaan haddii aan loo helin hub culus iyo ciidan soomaaliyeed oo tayaysan oo wado kasta mari kara haddaan la helin lagama laguma guulaysan karo waa garta tayala-aanta ciidanka oo aan gacan saasa jirin de waa hal guuta waxa ka hawlgashaa iminka meesha la yidhaahdo gobolka baay gobolkuna gobolka waa ka ballaaran yahay amni soon fiican oo hadda maxaanku la hawlgelisana ma joogto way dhulkuna waa buuraley waa kaymaley marka in ciidanka soomaaliyeed la tayeeyo hadduu kan gobolka yahay iyo hadduu kan federaalka yahayba oy raad walba maraan baa lagu baa lagu samayn karaa annagu dadaal badan baan samaynay annagoo shacabkii kaashanayna ixtiraam baa samayna maxaan ku idhahdaa tadabur fara badan muddo badanna dee xaduudda joogna oo duurjooga haynin dhibay nimanku ay aada yaan dadaal badan baa samayno marka intaa innaga gobolka bay laga sameeyo way dhici doontaa iyadana insha allah maadaama diisoor la joogo murxa gabe la joogo bay la joogo qandax dheere la joogo inta kalena way way way way way way iska imaani doontaa iyadana insha allah
cabdi maxamed dile waa abaanduulaha guutada ciidamada soomaaliya ee ka howlgelaya gobolkaasi boqol khadka telefoonka haaruun macruuf ayuuna ugu warramay